sida uu baahiyey websayt lagu magacaabo miidhal east monita maamulka yahuudda ayaa wada qorsho ballaaran oo uu ku doonayay inuu saldhig militari kaga samaysto deegaanada ku dhirirsan waqooyi galbeed ee dalkan soomaaliya ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan kaasi oo muddo saddex toban sanaale ah u xusul duubaya in uu ka go'o soomaaliya inteeda kale sida warbixintu tilmaamayso maamulka yahuudda ayaa doonaya in saldhigga militari ee uu ka samaysanayo deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan kula socda dhaqdhaqaaqa marinbiyoodka muhiimka ah ee baabulmandab iyo si guud badda cas maadaama dalka yemen qaybo ka mid ah ay ka taliyaan kooxda xuutiyiinta ee taabacsan dowladda shiiciga ah ee iiraan kuwaasi oo tan iyo bilaawashadii dagaalka khaza beegsi ku haya yuhuudda iyo masaalixdeeda badda cas islamarkaana laf dhuungashay ku noqday kobaca dhaqaale ee yuhuudda iyo dalalka galbeedka maamulka yahuudda ayaa si uu u helo saldhig militari oo uu ka dhisto gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya waxay warbixintu sheegaysaa inuu u aqoonsan doono maamulka somalilan inuu yahay dowlad buuxda oo ka madax bannaan soomaaliya inteeda kale waana arrin muuse biixi ku dhiirigelinaysa inuu qaado tallaabo waliba oo uu ku xaqiijin karo islamarkaana uu wax waliba u huri karo warkan uu baahiyey wargeyska middle east monita ee ka faallooda arrimaha mandiqadda bariga dhexe ayaa muujinaya sida uu maamulka yahuudda ugu xusul duubaya inuu galaangal siyaasadeed iyo mid caskariba ku yeesha soomaaliya si uu dalkan dhaca geeska afrika ugu adeegsado saldhig uu kaga duula dalka yemen kana fushado masaalixdiisa u gaarka ah ilaa iyo hadda ma cadda wakhtiga rasmiga ah ee arrintani ficil isku beddelayso laakiin waayadii u dambeysay waxaa aad isu soo tarayay hadalhaynta la xidhiirta in maamulka gumaysiga yahuudda uu saldhig militari ka samaysanayo deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan warbaahinno caalami ah iyo kuwo maxalli ah ayaana arrintan warbixinno ka daawacayay ololahan uu wada maamulka yahuudda ayaa ku soo aadaya iyadoo sanad xidhiir ah iyo weliba maalmo dheeraad ah ay yahuuddu xasuuqayaan walaalaheenna reer khaza oo uu caalamka oo idilindhaha ka daawanaya iyagoo weliba lagu hayo go'doon cirka dhulka iyo badda ah bishii julaay ee sanadkan aynu ku jirna ee labada kun labaatan iyo afarta ayay ahayd markii websayt lagu magacaabo the times of israel oo ka faallooda arrimaha kayaanka dulmifalaha ah uu qoray warbixin lagu tilmaamayo in ahmiyad istaraatiijiyadeed ugu fadhisa yahuudda inay dowlad u aqoonsadaan maamulka la baxay somalilan tallaabadani ayuuna waagaasi websaytka the times of israel ku tilmaamay mid ay yahuuddu wax badan ka faa'idi karto wuxuu qoraaga warbixinta oo lagu magacaabo michael arizanti lana shaqeeyo hay-ado fadhigoodu yahay dalalka reer galbeedka tilmaamaya in waayadii u dambeysay yahuuddu xoogga saarayeen in xulufo iyo shuraako ku yeeshaan mandiqada geeska afrika oo ay ka jiraan isbeddello jiyo siyaasi ah oo dardar ku socda mid ka mid ah fursadahaasi ay haysato israa'iil waa somalilan oo waaqic ahaan marka laga hadlaayo ah maamul madax bannaan oo ka jira geeska afrika yahuudda ayaana ka faa'iidaysan karta ictiraafka dowladnimo ee maamulkan iyadoo taasi ka saacidayso ilaalinta amniga yahuudda iyo taakulaynta maamulada dimuqraadiga ah ee gobolka ka jira ayuu leeyahay qoraaga warbixinta sida uu tilmaamayo michael arizanti wuxuu ictiraafka maamulka somalilan u yahay yahuudda tallaabo ay ku ilaashan karaan masaalixdooda geeska afrika maadaama maamulkan uu ka taliyo goob istaraatiiji ah oo ka mid ah gacanka cadan ahna marinbiyood muhiim ah oo isku xidha qaybo badan oo ka mid ah caalamka horey maamulka la baxay somalilan wuxuu heshiis is-afgarad ah la gaaray dowladda ethoobiya isagoo u oggolaaday inay qaadato qaybo ka mid ah badda soomaaliya waxaana muuqata in muuse biixi si uu ictiraaf ugu hela maamulkiisa uu qaadayo tallaabo weliba oo dhaawacaysa diinta iyo dadnimada ummadda soomaaliyeed